iskoorimaadka ayaa yimid ka gadaal markii ganacsatada suuqa gaalkacyo qaarkood uu soo kala dhex galay muran la xidhiidha adeegsiga baqaar ku yaala bartamaha suuqa hase ahaatee laysku fahmi waayey sidii loogu shaqayn lahaa dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa isugu jira dad rayeeda iyo dhinacyadii diritu ay dhex martay waxaana mas-uuliyiinta maamulada gobolka mudug ee labada daan ay wadaan dadaallo ku aadan sidii looga hortegi lahaa xiisadda ka jirta suuqa gaalkacyo guddoomiyaha gobolka mudug ee galmudug cabdirashiid xaashi cartan oo v o a la hadlay ayaa uga waramay dadaalada socda ee labada maamul ay isaga kaashanayaan qaboojinta xiisada u dhexaysa maleeshiyaad ay adeegsanayaan ganacsatada labada daan ee gobolka mudug xaaladu saakii darqadii ay suuqa dhexdiisa meeshii kaga darsanaa ganacsatada ay wax ka dhaceen dabcan suuqii oo deegaanka way saamaysa laakiin insha allah maamul ahaan annaga qayb qaadeen inaan u isticmaalno oo ku dejino iyadoo isku dhaqaa jooga labada dhinac si xaaladan usoo celin ayadana hadeer hoolihii baan ku guda jirnaa insha allah waxaan rajeynaynaa wixii tafaasiir intaas ka dheeraada markii howlgalka u dhamaaday iyo wakalinta inaan idala wadaagno runtii meeshu waa meel daxmad badan oo mashquul badan ilaa hadda anigu waxaan mashquul ku ahayn xasilinta iyo kala qaadista labada maarkaysa dhacdooyinka meesha ka dhacay dabcan way dhacayaan dad inay ku dhintaan oo kuna dhaacamaan taladan soo jeedina waxay tahay dhammaan shacbiga gobolka mudug gaar ahaan gaalkacyo waxaan ugu baaqaynaa in nabadda nagala shaqeeyaan maadaama anagu aan hadda arkaysaan inaan raadinayno waxaan rajeynaynaa wax allaala wixii ismaandhaafo ku yimaado arrintan suuqa laysaga dhacana inaan xallino habka ugu habboon anagoo iskaashanayna dabcan awal baan waxaan qadyaan la taagnayn duleedka iyo meel wax ka dhacayaan haddana magaalada haday soo kusoo laabato waxay noqonaysaa de wax saameeya guud ahaan gobolka idilba sida hadda ay dhibaatooyinka uga dhacdhacayeen meelo badan oo kale
isku dhaca ka dhacay suuqa gaalkacyo ayaa imaanaya xilli maamulada gobolka mudug ay wadeen dadaallo ku aadan sidii loo dhammayn lahaa khilaafaadka ka dhex jira dhinacyada gobolka iyadoo maamulada gobolka mudug ay dhiseen ciidamo isku dhafa oo loogu talagalay inay ka wada shaqeeyaan ka hortegidda muranada soo kala dhex gala dadka labada dhinac hase ahaatee xiisadan ayaa mugdi sii gelinaysa dadaaladii maamulada gobolka mudug ay wadeen cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo